wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan haddii xasan sheikh uu ka garaabo khaladaadkiisa isagoona sheegay inuu xasan sheikh uu ka qaldan yahay ha yimaado lagu hadna qabsado ogola inuu lagu hadna qabsado waxaa weeyaan ninkii ninkii laga gardaran yahay dee lagu hadla qabsada waxaa la yidhahdaa raalli iga ahow baa la yidhahdaa maxaan u aqbali weyne haddii uun xasan waa naga gardaran yahay hadduu gartiisa naqsanayo leeyahay anaa gardarraa booyaalo raalli iga ahaada diyaar baan unahay dhowaan ayay ahayd markii xasan sheekh uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u safro magaalooyinka kismaayo iyo garowe isagoo soo raaligelinayo axmed mudoobe iyo siciid dani oo ay ku kala tageen siyaasad la xiriirta doorashooyinka ayaa hadda wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu u safro amaba ay u yimaadaan walaalaheen waa la hadlaynaa awalna waa la hadalnay haddana waa la hadlaynaa waa daba joogaynaa hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa waa u tegaynaa hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan khilaaf ku dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa xargaha goostay iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo baxayaan warar la xiriira inay qoys kala taagan yihiin labada dhinac